intii lagu jiray bishii ramadaan iyo weliba coronaviruska intii uu jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo shacabkuba waxay muujiyeen dhabar adayg iyo iyo iyo iyo bisayl dhanka ammaanka ah oo wax looga qabanayay amniga waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya bar kontarool oo ka mida baraha magaalada muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcadil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay haddana way xidhan yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas